asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka william ruuto oo midnimo ugu baaqay hogaamiyaasha dalka wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya iyo hal qof oo saaka lagu dilay magaalada kharkif ee dalka yukrain intaasina waa qodobada warka xilligan ugu doorkaroon waa subaxnimo isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sagaalaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran mar kale subax wanaagsan ee dhegeystayaal waxaa saaka oo sniina toddobaadkii saddexaad ee galay shaqo joojinta ay ku guda jiraan dhakhaatiirta caafimaadka ismaamul goboleedka taitataveta ee gobolka xeebta ee dalka arrintan waxay saameyn adag ku yeelatay bixinta adeegyada caafimaad ee la siin jiray bulshada waxayna xukuumadda ay ku eedeynayaan inay ku guuldaraysatay xalinta cabashadooda ay ka mid tahay in la faahfaahiyo sababta aan xarumaha caafimaadka loogu wareejin lacaga caymiska ee mushaaraadkooda laga jaro sidoo kale waxay sheegayaan in isku dayo ku aadan in golaha hoose ismaamulka taitataveta uunan xal u raadinin shaqo joojinta aan weli lagu guulaysan madaxweynaha dalka william ruuto ayaa hogaamiyaasha ugu baaqay in ay midnimada iyo horumarinta dalka ay ku dadaalaan oo ayna ka fogaadaan kala qaybinta dadweynaha iyo sidoo kale arrimaha ee siyaasadda maruu arrimahani ka hadlaya ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ah mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza sisi wote Eh, tuweze kutembea barabara ya umoja, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sisi hawa wananchi, umesikia askofu, walisimama mbele ya madhabahu wakatuombea, na walituombea tupate nafasi ya uongozi, na hiyo nafasi ya uongozi Mungu ametubarikia, tumepata nafasi ambayo iko sasa yetu kama viongozi ni kujenga taifa letu, kupanga maendeleo ya barabara, ya maji, ya shule, ya elimu, ya mahospitali, ya ajira ya vijana wetu, mambo ya housing, mambo ya markets. Hiyo mipango yote hapa Nyeri tunajenga soko mpya kumi na moja
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatanna wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya ciidanka booliiska ee gobolka banaadir gaar ahaana saldhigga booliiska ee degmada warta nabadda ayaa kusoo dhigay gacan eedeysan cabdicasiis cismaan maxamed saadaam kaasoo ku eedeysan inuu ceejo ku dilay marxuumada maayido axmed maxamed oo toddobiy toban sano jir ahayda dilkaasi gabadhaas ayaa gelinka dambe ee shalay ka dhacay degmada warta nabadda wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in eedeysanahaasiyo gabadha uu horay uga dhexeeyey xiriir wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda hiirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa gaaray magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ujeedka safarka madaxweynaha ayaa ah sidii al-shabaab looga saari lahaa waddada isku xirtaa magaalooyinka balcad ilaa iyo jowhar cali cabdulaahi xuseen cali gudlaawe ayaa kulan la qaatay taliya ku-xigeenka ciidanka lugta ee xukuumadda dowladda soomaaliya taliyaha qeybta labiyo tobanaad ee abriil taliyaha guutada saddexaad ee taliyaha dugsiga tababarka iyo saraakiil kale kulanka ayaa diiradda lagu saaray sida al-shabaab looga xorin lahaa goobaha yar ay kaga hareyna gobolka shabeellada dhexe sidii ciidamada ay xoogga ugu saari lahaayeen in waddadaasi loo furo madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle ayaa u mahad celiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada deegaanka iyo shacabka oo sabab u ahaa in ay ka qayb qaataan nabadda ee maamulkaasi dhanka caalamka ugu yaraan hal qof oo dumar ah ayaana ku dhimatay afartan iyo labo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii bam uu ruushka hagayey uu ku weeraray dhismo dabaq badan ah oo ku yaala magaalada kharkiifa waana magaalada labaad ee ugu weyn ee waddanka yukrain iyadoona walaa xoogan laga muujiyey in ciidamada ruushka oo kusii siqayaa gudaha dalka yukrain iyo sidoo kale duqeymaha xoogan ay ku hayaan dalka ee ukrein taasoo dhalisay dhimashii dhaawac iyo burburhantiyadeeda intaasina waxay nooga dhan warkii xilligan kala socotayna idaacadda stafm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa www w stafm c o k e